tilmaamayaa masalooyin la magdhabayo iyadoon la dhicin iyadoon qasbi ahayn oon la dhicin haddana la magdhabayo ayuu inoo fangeliyey masalooyinkii qasbiga ka hadlayey markaa magdhowgaasina laba sababood mid midunbuu laba arrimood kaga imaadaayo imaa mubaashara oo ninkan wax magdhabaya ayaa shaygan dilkiisa la baashiray amaa sabab ayuu u noqday markaa tii sababka ayuu inooga hadlay oo wuxuu yii tii mubaasharadu inoogala hadlay wuxuu yihi walow atlafa maalan fii yadi maaliki maal oo ninkii lahaa gacanta ku haya ayuu dilay daminahu waa magdhabaya xabad beedahoo uu gacantiisa iskaga haysuunbu bakooradu hayse kaga bashtiiyey ninkiibaa oogay gacanta ku haye isagiina waa kanoo fal ayuu la yimi marka waa magdhabaya gacantii maaligiisa baa ku jira mar hadduu isagu itlaafkii la baashiray iyo dilkii saa magdhabay ijmaacan sidaasay culimmadu ku kulmeen marka waxay ka soo reebeen masalooyinoo masalan haddii dee xagga dambe inooga iman doontaa haddii ninka aada xoolo ku lahayd oo dabeedna si kale aada uga yar qaadan weydo dayr weyn iyo iyo albaab weyn iyo wuxuu sameeyey oo dabeedna halkaa tobaneyo jaajuur halkaa aad ka tuurtay od waxaagii kala soo baxdo halkaa waxba iyaga kaaga lagaga yeelan maayo leanna waxaagin baa dee ku tawasulaysa ood gaadhay iyo masalan nin baa ku soo weerarayoo ninkii shay buu wataa bahal farasa buu sidaa u cayntaarinaya oo kulbad gees buu kaaga imanaya si alla siina waad uga baxsan weyday bahalkaasood boqonaa ka goysa mooyaane bahalkii baa deeda boqnin ka goysa taana magdhow laguma laha iyo masaa'il dhowra oo ay sii wadwadaan bahalkaa khamriga laynagu ib jiray dee haddii markaa in la dilo oo aynu waxaa iska sulinaa wax laynoo faray weeyaane weel yaroo qurux badan iyo jirikaama iyo waxbuu kusoo sikaas waa laga sidi kari waayey in meelaha laga dalooliyo mooyaane taasina markaa waxba magdhow qofkaa laga yeelan maayo walow fataxa hadduu furo ra'sa ziqin qarbad ama qumbe ayuu afka ka furay qumbaha ama qarbadkaasoo matruuxin cala alardi dhulka lagu riday oo tacusiifa fakharaja maa fiihi bilfatxi wax alla wixii ku dhex jiray oo dhan baa furkii markuu ka furay dibadda u baxay aw ama mansuubin buu ahaa mid la taagay fasaqada wuu dhacay bilfatxi furidiiyo intaa sijidaysay buu dhacay wakharaja maa fiihi wixii ku jirayna waa dhacay waa ka baxay damina waa magdhabayaa ee wain saqada hadduu ku dhaco bicaaridi riixin bicaaridin huwa riixu bimacnaa riix iyo dabayl timi soo dariday ayuu ku dhacay lam yadman ma magdhabayo halkaa wuxuu inooga soo hadlay sheekhu masalooyinkii itilaafka qofka uu la baashirayey halkana balkii sababka uu ku magdhabayey ayuu inooga gelayaa wuxuu yihi sheekhu hadduu furo raasa ziqin ziqigu waa bahalkaa qarbadka ama sibraarka ama bahalkan qumbaha ee xagga yaree horena u dhuuban xagga hoosena u ballaadhan midkaa doontaba dhahoo kaasoo matruuxin cala alardi sidaa dhulka loo dhigay oo afkana ka xidhan ayuunbuu ula yimi oo afkiibuu ka furay fakharaja maa fiihi bilfatxi wax alla wixii sabag iyo caana iyo saliid wixii ku jirayba waa soo afrogmeen dhulkiibay dabeedna galeen matruux baanu haysaasi u yaal ama matruux maahayna mansuub buu haayo sidaasaabuu u taaginaaya fasaqada bilfatxi intii uu wixii xadhiggii iyo wax ka jiijiidaya afka kaga xidhnaa ayuu dabeedna soo dhacay wakhraja maa fiihi alla wixii ku jirayna dibadday u soo baxeen damina waa magdhabaya markaa waxaa wuu magdhabaya maxaa yeelay dee markuu iyadoo si ay isaga yaallo uu ka furay isagaa islaafkii dee la baashiray oo la yimi mararkan kalena dee ficilkiisa ayaa uu ka dhashay markanuu wax jiirjiirayba halkaa iska taagana dabeedna saa ku dhacay markaana ficilkiisii ayuunbuu ka dhashay wain saqada haddaba hadduu dhaco ziqigii mansuubka ahaaye sidaa u taagnaayo afka ka furay ayaa dhacay oo bicaaradi riixin dabayl aan markii hore jirin ayuunbaa soo babatoo soo dhabatay dabeedna dhinacaasuu u dhacay lam yadman ma magdhabayo bay yidhaahdeen maxaa yeelay dee talafkan iyo dhimashadani ficilkiisii kumay imanin ficilkiisii isagaas kumay imanin ee dabayshan iyo waxan ayaa keenay oo kusoo dhabatay hadday laakiin dabayshu dee markaaba dhabanaysay ayada waa lagu yeelanaya marka ee waa markay dabayshu ku timaado weeye walow fataxa hadduu fura qafasan qafas yar ayuu furay can daa'irin shimbir ayuu ka furay wahayajahu waana kiciyo shuush buu yidhi fataara markaasuu duulay daminahu waa magdhabayaa ee wain iqtasara hadduu ku gaabsado cala alfatxi furidii oo keliya faladharu adhar waxa weeye annahu isagu idaa taara hadduu duulo fil xaali isla waktigaaba damina waa magdhabaya wain waqafa haddii uu istaagayna uma intaa dibana daara uu duulay falaa ma magdhabayo waxau sheekhu leeyahay qafas yar oo halkan oo nin oo shimbiro yar xamaam yar iyo wax ku gurtay ayuu ula yimi walow fataxa qafasan can daa'irin shimbir baa ugu jirayoo halkaasu ka ballaqay wahayajow dabeetana qafaskiibu ku yar garaacayo suus buu yiho waa ka didiyey fataara dee waa ka soo boodo fudhubu ka soo yidi daminahu wuu magdhabayaa markaa ijmaac ahaan sida uu maawardi soo naqliyey maxaa yeelay isaga ayaa dee bahalkii furdhiyey oo ka eriyey laakiin wuxuu leeya waid iqtasala cala alfatxi hadduu furidii uu ku gaabsado oo kadinkii unuu ka furo bal hadda waad kala eegiyo annahu idaa taara fi lxaali haddii oo duulay isla waktigiiba damina wuu magdhabaya markuu ka furayba hadduu fudhu ka soo yidhi wuu magdhabaya maxaa yeelay duulidaa isla markiiba uu duulay ayaa waxay tusinaysaa inuu ninkani firdhiyey uu eriyey bay ku tusinaysaa bay yidhaaheen wain waqafa hadduu iska sii taaginaayoo shimirki halkii iska fadhiyey uma taara dabeedna mar kale wuu fudhu ka soo yidhi falaa falaa yadmanuhu ma magdhabayo maxaa yeelay waxay leeyihiin duulidaa intuu muddo iska sii fadhiyey waxay ku dareensiinaysaa taabkani dee in ikhtiyaarkii isaga duulaye aanu ninkani meesha isagu waxba la imanin qowl labaad baa ku jira wuxuu leeya yadmanuhu mutlaqan ama hal kiciyo suus ha yidhaahda ama yuu odhanine bacdamabuu albaabkaa ka furay wuu magdhabaya leannahu haddaan albaabkan ugu xidhaa ninkaso isagu fadushaa ma gelin ayuu isagu leeyahay qowl saddexaad baa jira oo leh isagoo mutlaqan maba maba magdhabayaba qowl kalaa jira isna marka masaladani xaggan oo keliya un kuma sinee waxay ayagana markaa meesha soo gelaya dee haddii masalan awrtii seetaysnayd iyo dameerihii seetaysnaa ee meelaha iska marayey kaymaha iska daaqaya haddii seetada loogu duubo adrigii markaa reerka u xaraysnaa haddii markaa ohodii laga qaado oo dabeedna uu sidaa ku dhaco masalada unbay markaa la mid tahay oo taa shimbirka un weeye wal aydii gacmaha almutaratibatu ee ka ratibantay calaa yadilkaasibi ninka dhacay gacantiisa aydii damaanin waa damaan waa gacmo magdhow wain jahida saaxibuhaa saaxiibkeeda haba ka jaahidahdo alkasba dhicidda eh uma intaa dee in calima haddii uu ogaa faka kaasibin min kaasibin faka kaasibin mid dhacay buu noqonaya min kaasibin mid mid wax dhacay mid kasii dhacay oo kaluu noqonaya oo fa yastaqiru calayhi waa ku sugnaanayaa damaanu maa talifa cindahu wixii agtiisa ku dhintay waxau leeyahay sheekhu nin baa wax dhacay wixii uu dhacay ee uu gacanta ku hayay gacan alliyaalyo gacantii gacantaa ka sii qaada ee uga dambaysaa waa gacan magdhow ayana waalaydi almutaratibati calaa yadi alkaasibi ninkii dhacay gacmaha ay kasii ratib gacmaha kasii ratibma ee ka sii qaada gacantii ninka dhacay aydii damaane waa gacmo magdhow wain jahila saaxibuha alqasb saaxiibkeeda gacantaa dambe gacmaha dambe saaxiibkooda habadkisa yidhaahdo alqasba dhicidda eh walow aydii ammaanaba ha ahaato ammaanaba ha ugu dhiibee maxaa yeelay dee wuxuu qofkani gacantiisii ku dhigay milkii khayr isagoon ku fasixin jahligan haddaba uu ka jaahil noqdayna xagga dembigunbuu ridayaa mooyaane xagga damaanka ma ridayo oo ku dambaabi mayse haddii dukaankii dukaankaagii la dhigo oo la yidhaahdo ba halkaa hadda haysii yaallo adigu ku dambaabi maysid laakiin damaankiisii waa guudkaaga markaa ninkii maaliga ahaa dee kanna wuu ka dooni karaa kanna wuu ka dooni karaa labadaba wuu ka dooni karaa marka ay dee damaanin bay noqonaysaa waxaa jirta imika oo aada u badan yacni dadku waa wada tuukalkaal iyo masalan dadkaa waxboobaya amaba dhacaya haddii ay dadku u rumaysan yihiin inay la mid noqonayaan waxaanu tuuggan iyo kan soo dhacay iyo ka wax soo boobay inuu sitaa haddii uu ama ka iibsado ama uu si kale gacantiisa ugu soo galo ama waqalkiisa dhiga inuu la mid yahay hadday dadku rumaysan yihiin dee tuugtan iyo dadkan waxboobaya meel umay heleen wixii u arkayo in halkan laga soo qaaday oo qiimihiisii saddex dalool meel la siinayo amaba la arkayo dee kaba masaajidinba laga soo qaaday inay yihiin ayuu qofkii iska iibsanaya u leey anugu miyaan arkaya inagina ma fahamsanin waxaan odhanaynaa wey ha la siiyo waxoogay kaga baxay ha la siiyo un baynu odhanaynaa ninkan haddii isaga lafdiisa dakada laga saarayo laga qaadayo allaa ku khasaaroobayo cidina yacni kumay dhaqaaqdeen markaa jahligaasi wuxuu ridayaa un xagga dembiga ee xagga banaanka ma ridayo markaa gacmaha ka ratibmay ama iib ha kaga ratibmaan ama kasii dhaxa kale ha kaga ratibmaan ama ha ka ammaanaystaan ama ha loo dhiibo oo ammaan ahaan iyo wadicahaan ha loogu dhiibo nin wax soo dhacay cidda wax ka sii qaadataa isna waa tuugu gacantiisuna waa yadu damaan haddaba wuxuu leeyahay sheekhu uma in calima haddii uu ogaaday og yahay ka ay gacantiisu gacanta kaasibka ka ratibantay baa dhacan og waxaan in la soo dhacay buu og yahay sidiina dabeed gacantiisa uu ku soo galay faka kaasibin min kaasibin wuxuu la mid yahay mid dhacay mid kasii dhacay ayuunbu le mid dhacay oo halkaa ummad ka soo boobo oo soo baadhay oo mid kalena sii baadhuu kasii dhaco ayuunbuu la mid noqonayaa fayastaqiru calayhi damaanu maa talifa cindahu mar hadduu sidaa yahay waxa ku sugmaya wixii agtiisa ku dhintay ayaa ku ag sugmaya si agtiisa ku dhintay ayaa damaankiisa ku sugmaya had iyo goorale markay helaan faqaraaru damaani calayhi cala alawali cala taani saasay yidhahdaan macnaha haddii la yidhaahdo qaraaru damaan waa guudkiisa kii uu ka soo dhacay kuma noqon karo ma odhan karo wixii waa magdhabae keen bacdamaaba isagii oo og uu waxaan ka sii qaatay oo wixii agtiisii ku dhintay hadduu ninkii lahaa ka magdhowdo kuma noqon kara kii kale xadkii qasmiga ayaa ku rumooye hadduu bixiyana ninkii hore kuma noqon karo leanna waa dhac isaga lafdiisu laakiin kii hore ee uu kasii qaaday aasibka kaasibkii hore haddii uu bixiyo isaga wuu kusoo noqon karaa leanna waxaa qaraaru damaan waa isaga ayay dhakadiisa tahay wakadaa waxaa la mida in jahila haddii uu ka jaahil noqdo waxaan idhi uma in calima hadduu ogaa yani qasbiga faka kaasibin min kaasibin wuxuu noqonayaa mid kasii dhacay oo kale mid dhacay mid dhacay mid kasii dhacay oo kale noqonaya fayastaqiru caleyhi waxaa ku sugmaya damaanu maa tilif cinda wixii agtiisa ku dhintay magdhawiisa wakadaa waxaa la mida in jahila hadduu ka jaahil noqday dhaca wa kaanat yaduhu fii asliha gacantiisuna asal ahaan ay tahay yadda damaanin ay tahay kalcariyatiba weeye wain kaanat yadda ammaanatin hadday tahay ka wadiicatinba weeyaane falqaraaru sugnaanshaha damaanku cala alkaasibi buu ayuu guudkiisa ahaa waxau sheekhu leeyahay waxaa la mida ayana oo uu ku sugmayaa damaankii ciddii kasii qaadatay kaasibka haddii uu qasbiga ka jaahil ahaa qasbiga ka jaahil buu ahaa laakiin gacantiisan qaab qaabkanuu u qaatay iyo qaadashadiisan ayaa waxay tahay iyadoon qasbigaba la eegin mid damaan keeni lahayd oo gacantiisa u asalkeedii iyo dadamaani bayt waaba caariyadii iyo iibkii iyo amaahdii markaa haddii uu saa yahay oo isagoo qofkii tuugga ahaay oon ogeyn ninkii soo dhacay oo aan ogeyn wuu kasii caariyeysay ama wuu kasii iibsaday ama wuu kasii amaahday dabeedna shaygii ayaa agtiisa ku dhintay qaraaru damaan isaga ayaa lagu leeyahay markaa oo hadduu kaasibka bixiyana waa kusoo noqon kara hadduu isagu bixiyana cid kale kuma noqon karo hadduu ka jaahil ahaa gacantiisuna ayadda ammaanatin ahayd jaahil buu ka ahaa dhacan iyo waxan gacan kuhayntiisuna gacan ammaanay ahaydoo waa maxay ka wadiicati dee wixii waabaa nink baa yidhi war halkaa ii sii dhig ayuu yidhi falqaraaru cala alkaasibi eeg markii hore magdhowgii waynu tilmaamay laakiin sugnaanshaha cidda hadhowta lagu yeelanayo gobocda ayuu halkan noogu sheegay falqaraadu cala alkaasibi sugnaanshuhu kaasibka ayuu guudkiisa ahaaday oo masalan hadduu ninkii kaasibka ahaa shaygii laga magdhowdo ninkii uu wadaacadhigay kuma noqon karo hadduu ninkii la wadaacadhigay shaygii mag- magdhowona wuu ku noqonayaa isagu kii kaasibka ahaa wamataa waktiga atlafa uu dilo alaakidu kii qaaday min alkaasibi kaasibka kii ka qaaday baa dilay mustaqilan xaala kownihi uu yahay mustaqilan bihi dilidaana mid la keliyoobay falqaraaru calayhi sugnaanshaha damaanku isagu guudkiisa ee mutlaqan iyadoon waxba la kala qaadin waxau sheekhu leeyahay mar alliyaaliye marka uu ninkii ka qaaday kaasibka uu dilo shaygii mustaqilan bihi isagoo islaafkaana la keliyoobay ninkii kaasibka wax- ninka dhacay ninkii kasii qaaday ayaa waxaan loogu imanin ayaan loogu imanin dilidii waa isagaa wixii baabiiyey waana ehlu damaan maaha sabi iyo majnuuniye waana mid damaan u hela falqaraaru calayhi mutlaqan sugnaanshaha isaga ayaa lagu leeyay damaanku isaga ku dul sugnaanaya mutlaqantana tafaasiisha awru ka idlaaqayaayo ama yeedu damaan ha aata ama yeedu ammaano ha aata maxaa yeelay islaafka ayaa dee ka xoog badan gacanta xaggeeda in la eego islaafka ayaa ka xoog badan haddaba waxaan idhi mustaqilan bihi marka uu isagu la keliyoobo haddaanu la keliyoobinee dilkan uu ugu sabab ahaa ninkii kaasibka ahana waa kan wain xamalahu lkaasibu calayhi hadduu ku xambaaro ninkii marka hore soo dhacay baa islaafka ku dilidda ku xambaaray waa maxay deen qadama lahu waa inuu usoo horumariyey طacaaman maqsuuban cunto la dhacay u soo dhacay u diyaafatan marti ugu soo dhig saakada waa cunay fakadaa fi adhari adhar haddaan qabano waa sidaasoo kale wacalaa haadaa kan haddaan ku socono low qadamahu hadduu u horomariyo limaalikihi kii lahaa faakalahu uu cuno bari alkaasibu kaasibkii u beri noqonaya waxau leeyahay sheekhu haddii uu ku xambaaro ninkii kaasibkaha islaafkan iyo shaygan baabiintiisa ayuu ku xambaaray oo waa maxay dee cunto maqsuuba ah oo lasoo dhacay baa nin martiyo usoo hoyday ayuu u martigeliyey isaga raashinkii buu usoo kariyey saakalow dabeedna waa iska cuno ninkii waa ka dharge ogobay wuxuu noqonayaa ninkaasi dee waa gacantii kasii ratibantay kaasibka fakadaa sidaas ayaa qaraarkii damaanku cala alakili kaa cunay ayuunbaa lagu yeelanaya fil adhari haddaan qabano maxaa yeelay isagaa dee maalkii dilay oo kiiloogii beriiskii lasoo dhacay isagaa cunay manfacadeediina isagay usoo noqotay saaniga qowlka adar kasoo horjeeda wuxuu leeyahay maye sugnaanshaha kaasibkaa lagu leeyahy isagaa ninkan dee waxaan usoo dhigay oo isaga ninkani dembi badan male kaa hore aan saarna buu leeyay wacalaa haadaa qowlka adharkaa haddaynu ku soconno low qadamahu hadduu usoo hormariya buui ninkii kaasibkaa limaalikii kii lahaa kii wuxoogayga raashinkaa ka soo dhacay ama neef gaarigaa uu ka soo dhacay ayuunbaa uba usoo hoyday oon ogeynba dabeedna isagii unbaad usoo hordhigay faakalahu dabeedna ninkii isagoo ka jaahila ayuu wuxuu iska cunay beri alkaasibu ninkii kaasibka ahae soo dhacay waa beri noqonaya bay yidhaahdeen maxaa yeelay isagaa ninkii lahaa la baashiray dee maalkiisii oo iska cunay ikhtiyaar ahaan saaniguna wuxuu leeyahay qowlka adara ka soo horjeeda ma beri noqonayo ninkan maaligii bacdamabuu ka jaahiliya isagu wixiisii unbuu leeyahay laakiin waxay dhahen hadduu og yahay wixii laga soo dhacay inuu yahay uu yidhahdo war kollaba wax kala mahaysay ma intii reed goortida wedi kala soo carartayba oo dabeedna uu saa ku cuno ayada khilaaf la-aanba taa iyada wuu ka beri noqonaya ninka qaasibi wax khilaaf kuma jiraan wallahu aclam فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره fasalkan waxaa sheekhu u guntay uu kaga hadlayaa waxa lagu damaano shayga maqsuubka ah ee la dhacay iyo waxyaalaha kale ee magdhowgiisa laysku yeesho bal waxa lagu damaano ama lagu magdhabo ayuu halkan inooga caddaynaya tudmanu waa la magdhabaa nafsuraqiiqi addoonka nafdiisa biqiimatihi qiimihiisa ayaa lagu magdhabaa talifa dhimaya ow tilifa la dilya taxta yadin caadiyatin gacan oo xadgudubtay oo caadiye ah hoosteeda marka uu ku dhinto ama lagu dilo qiimihiisa ayaa lagu damaanaa
wa abcaaduhu qaybihiisa kale iyo xubnihiisa waxaa lagu damaanaa alatii taasoo laa yataqadaru aanu qadarmin arshuhaa xaqeedu min alxori ka xortaa aanu ka qadarmin bimaa shay ayaa lagu damaanaa naqasa ka nusqaamay min qiimatihi qiimihiisa wakada almuqadaratuna waa kula mid in talifat haddii ay dhimato wa in utlifat haddii la dilada fakadaa sidaasay filqadiimi ahaatay wa cala aljadiidi qowlka jadiid haddii aynu qabanno tataqadaru way qadarantaa min araqiiqi addoonka xaggiisana way ka qadarantaa waalqiimatu qiimaha oo fiihi addoonka dhexdiisa ay ka diyati bay la mid tahay filxori diyada ka xorka ayay la mid tahay fa fii yadihi gacantiisa nisfu qiimatihi qiimihiisa nisfi ayaa ahaaday waxa uu sheekhu leeyahay tudmanu nafsu raqiiqi addoonkii la dhacay haddii ay nafdiisi dhimato ama la dilo waxaa lagu magdhabaa biqiimatihi qiimihiisa intii uu doonaba ha gaadhee muxuu addoonkaasi joogaa unbaa la yidhaahdaa dabeedna intaas ayaa lagu magdhabaa walow mid xor ah diyadiisa haba ka badata eh oo boqolkii halaad haba dhaafta eh qiimihiisa ayuunbaa lagu magdhabayaa waxa uu la mid yahay maalyaalka kale ayuunbuu la mid yahay addoonkuna markaa talifa oo utlifa ama dar allaha isaga dhinto oo balaayo ku timi yacni ha ugu dhinto ama ha la dilo oo qofkani isagu dil ha u geysto saas ayuunbaa lagu magdhabaa taxta yadin caadiyatin gacan oo caadi ah oo xadgudubtay marka uu ku hoos dhinto ama ay disho waxaa lagu magdhabayaan waa qiimihiisa maxaa yidha waa maal la qiimeeyo qiimihiisa ayuunbaa waajibay sida maalyaalka kale ee la qiimeeya bay ahaayeen taasi waa naftiisii oo dhan halkaa taxta yadin caadiyatin waxaa ka wanaagsanayd bay dhaheen taxta yadin daaminatin inuu yidhaahdo oo si ay u soo galaan dee kii caariyeysay iyo kii baayacaad u qaatay iyo si ay u soo wada galaan ile caadiyadu tii dhacday unbay noqonaysaa iyo iyadu ku xadgudubtay abcaaddiisa iyo xubnayaalkiisii haddaba taasi nafdiisii markay wada dhimatay bay ahayd xubnayaalkiisii waxaa lagu damaanaya lagu magdhabaya allatii laa yataqadaru arshuhaa min alxori aanu qadarnayn xubnihii aan arsigeeda iyo magteedu ninka xorka ah xaggiisa aanu ka qadarnayn masalan waxa weeye waa jaraacooyinkii ama bowdada ama meelaha dhabarka loo geystay weeye ogobay ninka xorta xaggiisa kamay qadarnayn xukuuma ayuunbay ahayd taana waxaa lagu magdhabayaa xubnahaas aan arsigooda iyo magtooda aanay ninka xortaa xaggiisa ka qadarnayn bimaa naqasa min qiimatihi qiimihiisa wixii ka nusqaama ayuunbaa lagu magdhabaya oo waxaa la odhanayaa un addoonkaas oo aanu nabarkaa bawdada ku yaalla aanu ku olin imisaa la siin lahaa boqolkun baa la siin lahaa isagoo bal hadda sidan u yar wakinayana maxaa la siin lahaa sagaashan baa la siin lahaa tobankaa markaa u dhaxeeya ayuunbaa la bixinaya bimaa naqasa min qiimatii waa wixii qiimihiisa ka nusqaama wakada almuqadara waxaa kaloo ayana lagu damaanayaa abcaaddii muqadarada ahayd ee xagga xorka ka qadarnayd sida gacantii iyo lugtii dee kontonka ahayd ee qadarnayd waxaa lagu lagu damaanayaa bimaa naqasa min qiimatihi wixii qiimihiisa ka nusqaamo un in talifat haddii ay dhimato aafo samaawiya hadday ku dhimato wax ilaahay u keenay un haddii ay ku dhimato iyadoo maqsuubo ah ila wixii haddii la qasbiyo xataa aafa samaawiya ku timaado waa la magdhabaya mar hadduu qofkaasi dhacay haddii ay aafo samaawiye ah ku dhimato yacni xubnihii muqadarkaha laftooda waxaa lagu damaanayaa wixii ka nusqaamay un qiimihiisa oo masalan gacan baa la gooyey waxaa la odhan un isagoo gacantaa leh imisaa la siin laha boqol isagoo bilaa gacanana siddeetan baa la siin laha labaatankaasum baa la bixinaya waa haddii ay aafo samaawiya ku dhimatay maxaa yeelay dee naba wixii ku dhow waxaa ka dhacay ee ka go-ay addoonka iyadoon jinaaye loo geysanin qisaas iyo kafaaratoona kuma tacaluqaynin markaa maaliyaalka ayuunbay shabahday markuu ina leeyahay bimaa naqasa min qiimatihi qiimihiisa wixii ka nusqaamay haddii nabar loo geysto qiimihiisina aanu waxba isdhimin waxba markaa ka waajibi maayaan weeye markaa wuxuu yidhi abcaadda muqadaradaahina haddii ay aafa samaawiya ku dhimato ayana waxaa lagu damaano bimaa naqasa min qiimatihi wain utlifat haddaba aafa samaawiya kumay dhimanne jinaaye ayaa loo geystay oo xubintaa gacantaa lagu jaray fakadaa sidaas unbaa loogu damaanaya wixii qiimihiisa ka nusqaamay filqadiimi haddaynu qowlka qadiim aynu qabanno ee imaamu shaafici bahiimadii ayuunbaa looga qiyaasanaya waa xayawaan mamluuga haddaba jadiid baa isagu taa khilaafo wuxuu leeyahay jadiid tataqadar min araqiiq abcaadda muqadarada ahi way ka qadarmaysaa xagga addoonkana oo qiimahan addoonka la qiimaynaya waalqiimatu fiihi qiimahan addoonka la qiimaynaya ka diyati fi lxor waxay la mid tahay diyadii xorta oo kale markaa xubin waliba halkuu diyada xorta ka taagnaa ayuunbu addoon kale iska taagayaa qiimihiisa masalan fa fii yadihi nisfu qiimatihi iminka gacanta xortu sow nis diyadii barhkeed may ahayn isagana qiimihiisa barhkii ayuunbay noqonaysaa qowlka qadiiqe jadiidku isagu sidaas ayuu leeyahay wa saa'iru lxayawaani xayawaanka intooda kale bilqiimati qiimo ayaa lagu damaanaa waxau sheekuna leeyahay xayawaanka intoodii baaqiga ahayd waxaa lagu damaanaa ee aan aadami ahayn bilqiima qiimo ayuunbaa lagu damaanaa ama ha dhinto ama ha la dilo qaybihiisana wixii qiimihiisa qaybihiisana wixii qiimihiisa ka nusxoon baa lagu magdhabaya masalan nin baa lax dilay awr buu dilay waa loo qiimayn oo xaloodha intee bay joogtaa haddii uu dheg ka gooyo ama barida uu ka gooyana waxaa la odhan waa loo qiimayn laxdaasoo bari leh iyo iyadoo bilaa bariya maxaa la kala siisan lahaa intaa differencekee udhaxaysa ayuunbaa laga qaadaya markaa qofkii wakayruhu xayawaankaa haddaba kayrkii misliyun wa mutaqawimun ama mutaqawamun kaa kayrkiina laba ayuu qaybsamayo misli iyo mutaqawim wal asaxu asaxna waxa weeye ana almithliya mili waxaa la yidhahdaa maa xasarahu wuxuu koobay kaylun miis ow wasnun ama miisaan wajaaza uu ku bannaan yahay asalamu salamkuna fiihi dhexdiisa wadaalika mihaal kamaa-in biyihii weeye wa turaabin camuudi weeye wa nuxaasin naxaasi weeye wa tibrin dahaba kaa kuuskuusan weeye wa miskin iyo biifkaa miskiga la yidhaha weeye wa kaafuurin iyo kaafuurkii wa qudnin cudbigii wa cinabin cinabkii wa daqiiqin iyo daqiiqdii laa haaliyatin iyada waxaa la isku daray ee uduga ama unsiga maya wa macjuunin iyo waxaa kale isna la ysku qooshay fa yudmanu markaa waa la magdhabaya almisliyu bimilihi baa lagu magdhabayaa talifa dhimaya oo utilifa la dilya farqi ma laha waxau sheekuna leeyahay xayawaanka kayrkii wuxuu u qaybsamayaa mili iyo mutaqawim amaanka unbuu iminka kayr uga yahay mooyaane xayawaanka lafdiisu wuxuu gelayaa mutaqawimkuu gelayaa markaa iminka xagga magdhowgan uu kala qaadqaaday inbuu inoogu kala qaadayaa xayawaankaa kayrkii oo maaliyaalkii kale waa laba mili iyo mutaqawim ama mutaqawam maxayna maalku haddii uu masal leeyahay iyo wax la mida mili baa la yidhaahdaa haddii kalena mutaqawam baa la yidhaahdaa haddaba misli iyo mutaqawam ayaa in la fahmo u baahan misli waxaa la yidhaha haddii lagu yidhahdo waa misli waxaasi oo wax la mida lagu magdhabaa waa maa xasarahu kaylun ow wasnu wajaaza salamu fiihi waa wixii la miiso ama la miisaamo salamkii aynu soo marnay iyo horumarsigina uu ku bannaan yahay ayaa la yidhaha misli oo waxaa haddii la miiso ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay marka la magdhabayo mid la mida unbaa lagu magdhabaa waxaasi hadduu yahay wax la miiso ama la miisaamo maxaa baxaya wax la miisay wax la miisaamo dee xayawaankii wuu baxayaayo labana miise lamana miisaamo isla markaa wixii la waarinayey ayaa sida maryihii oo kale ayaa baxaya maxaa yeelay dee lamana miise lamana miisaamo salamku uu ku bannaan yahaydana waxaa ku baxaya waxyaalaha laysku qalqalbay oo aanu tamaasul iyo isla mid aanu ka suurto gelaynin xagga mi- markaynu salamka ka soo hadlaynay dee shayga muslimu fiihiga wax lagu horumarsanayo shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna madbuutan bisifa shaygaasi shay sifo lagu koodi karo inuu noqdo shaygaa waxyaalaha fara badan waxyaalaha fara badan ragniyalka faraha badan ee mid walba loo jeeda laysaga geeyey salam kuma banaanayn oo wixii baan dee qofkii aanu keeni karaynin ama yacni wixiiba cizatulwujuud baa ku dhacaya sidaa daraaddeed halkana masal ma noqon karayo waxyaala laysku daray masalan sida uusigan masalan dumarku intaasoo waxbaa laysaga geeyaa markaa mid waa lagu badinaya mid waa lagu yaraynaya waxa laga yaaba labadii isku xigay ee ay samaysay inay midna ku badisay midna ay mid ka yaraysay markaa wixii tamaasuliye isku midnimo ayaan ka soo baxaynin markaa wixii la miiso ama la miisaamo salamna wuu ku bannaan yahay waxaa la yidhaahdaa mili baa la yidhahdaa markaa mihaal ayuu inoogu sameeyo kamaain waaba sida biyihii oo kale weliba biyahaasi waa marka ay biyo qabow yihiin weeye oo weliba sidoodii dabiiciga hayd ah haddii la diiriyo iyo iyaga mutaqawin bay noqonayaanoo dee ujeeddo dabkani bal inta la gaadhsiiyey iyo waxaasaa meesha soo gelaya markaa biyihii dee waa la miisaa wa turaabin camuudi weeye oo iyadana waa la miisi karaa waana la miisaami karaa nuxaasi ayaa iyaduna lamid yahay xadiidkii tibrigu waxa weeye marka dahabka dhulkiisa laga soo saaray ee aan qaabkan loo siyaaqadayo aan loo samaynin ayaa la yidhaha misk markaa waa cadarkaa isaguna baalkaa udugaa miskiga la yidhaahdo iyo kaafuur baalkaa isagana kale udgoonee meydka iyo la mariyo qudni waa isaguna cudbigii iyo cinab iyo khudradihii kale oo dhan iyo daqiiqdii waxa liyaal iyo waxaasoo dhammi ayagu waxa weeye mili baa la yidhaahdaa oo dee waana la qaarna waa la misa qaarna waa la miisaamaa laa haaliya wa macjuunin haaliyadii macjuunku haaliyaduna waa waxaa la isku dardaray ee uduga faraha badan diibabka faraha badan laysee keensida unsiga dumarka oo kale macjuunkuna waa waxaa kale isna la ysku qooshay ajzaa fara badanoo mukhtalifa abaa laysaga geeyey sidaa daraaddeed kaana salamku kuma banaanoo halkaasay ku baxayaan marka intaas ayaa la yidhahdaa mili lacagtu dee waagaa hore daraahim iyo danaaniir bay ahayd dahab iyo silfar bay ahayd wax la miisaamaabay ahayd oo sidaa daraaddeed baa ribada rasuulku sal ly sl markuu ka hadlayey wasnan biwasnin buu lahaa waa in wixii ay isku miisaan yihiin saa daraaddeed tan maanta joogtaa lamana miisa lamana miisa marka mutaqawimkeedu gelaysaa ma gelayso miligii saa daraaddeed baa rag fara badan oo culimada muslimiinta ka mid a sida cabdiraxmaan naasir sacaadi sheekh la yidhaah o kale wuxuu ku tegey inaan lacagahan maanta aanay ribo lahayn waayo wax la miisaami karaba maaha buu leeyay laakiin culimada fara badan qardaawiya ay ka mid yihiin baa masaladaa ku diiday fa yudmanu lmiliyu bimili mar haddaynu mili haddaba soo barannay oo nidhi mili waa kaa miliga mid lamid un baa lagu magdhabaa wixii la miisayo ama la miisaamayo salamkuna uu ku banaanaa haddii qofku uu dhaco wuxuu ku magdhabayaa un mid lamida maxaa yeele kaasaa xaqiisii u dhow talifo utlifa ama dara la hawdhinta ama ha la dilo midkay doontaba haddaba markaa miliga masalkiisa lagu magdhabayo waxa ay culimmadu ka soo reebeen maslooyin ama waxay ku qaydan tahay waa marka waxaa masalkaasi uu qiimo leeyahay markuu qiimo leeyahay weeye tusaale ahaan oo kale waxay ka soo qaadaan xilliyada jiilaalkee ay ugu daran tahay ayaa wuxuu ka dhacay xoogay biyaaho ama booyad biyaaho reerkiiba u waday ayaa mid kale oo dabeedna halkan ay iyo qor isula taago isna reerkiisiiba waa iska duwadee bahashii dee xilli roobki meel walba ka dao balli walba ay ku jiraan oo meel walba ayuu ihi markaan booyadii haddaba ku siinaya oo aanay gebiga booyadda dhimibaan kun jirin aanay noqonaynin berigana dhowr boqoloo kun bay noqonaysay haddaan imka ku siinayaa buui lagama ogola taa laga yeeli maayo qofka xaqiisa isaa loo lumiyo waxaa la siinayaa jilaalkii booyadaasi intay maraysay ayaa qiimaheedii la siinaya ee la odhanaya iminka biyo qaado kadalik sidaynu in badan soo balballaadhinay iyaduna waxa la mid a lacagahan qiimo dhacay ee la isku lahaa dadkii lixdankii giniga isku lahaa xaynta arigaa goynayey ama jagada iyo goynayey ama kontonkii kun iyo siddeetankii la isku lahaa ee aqalka dhisayey ee maantana aan biilka reerka ahayn qofkii xaq uma yeelanayo ama addow maaha in la yidhaahdo tan qaado oo maanta ama maalnimoba ka baxday sida ginigii oo kale oo aan maanta maal ba ahayn xashiishkaa ku dhex jira ee wuxuu xilligaa goynayey ayuunbaa la siinaya ama lacagaha fadhiga xilligaa wuxuu ka ahaa ayuunbaa la siinaya fayudmanu mili bimili talifa ow utlifa fain tacadara dala hadduu maselki cudurtoobo la waayo falqiimatu qiimo ayuunbaa loo leexanaya walasaxna waxa wey ana almuctabara kala fiirinaya waxa weeye aqsaa qiyamihi qiimooyinkiisa halkii ugu dheerayd min waqti lqasbi dhaca laga soo bilaabo ilaa tacaduri lmili ilaa lamidka intii laga waayayey waxau sheekhu leeyahay masel shaygii mili buu ahaa shaygii la midka ahaa baa la waayey meeshan laga dhacay maba jiraba maba yaallo wixii ama meel buu yaallaaye meeshii cadow iyo waxbaa joogo waa la gaari waayey maselkii markaa lama hayo falqiima markaa qiimo ayuunbaa loo noqonaya shaygii waa loo qiimaya qofka qiimihiisi baa la siinaya maxaa yeelay markuu shaygan shaygii la midka ahaa cudurtoobay wuxuu shabahay waxaan wax maselba aan lahayn kulliyanba haddaba qiimahana xaggee laga fiirin waxaanu ihi sheekhu asax waxa weeye ana almuctabara aqsaa qiyamihi masalka masalkaa cudurtoobay ee la waayey shaygaa masalkaah ee la waayey qiimayaalkii uu soo maray ta ugu dheer weeye laga bilaabo min waqti alqasbi ilaa tacaduri lmili ilaan intaa maselku ka cudurtoobaye laga waayayey iyo waktigii dhaca qiimihii ugu dheeraayuu soo maray ayaa lagu magdhabayaa masalan shaygan markuu dhacay ayaa masalkiisii weliba shaygiina markuu dhintay u meeshii ka baxay shaygii u dhacay markuu dhintay u meeshii ka baxay ayaa shaygii la midka ahaa wuu joogo waa la hayey masalan beriis baabuu ahaayo beriiskii waa yaallay dabeedna muu bixinin ilaa laga waayo beriisba waa laga quusto waa la waayey maxaa markaa lagu magdhabaya aqsaa qiyamihi beriisku qiimuhu soo maray qiimihii ugu dheeraa min waqti lqasbi xilliguu dhacay war xilliguu dhacay imisadii bay ahayd waxay ahayd toddobiyo sagaashanki bilowgeedii oo xilligan uu dhintayna dee waxay ahayd sagaal iyo sagaashankii bal haddee gedbadda beriiska xilligeebay ugu qaalisanay xilli bay laba boqol oo kun gaadhi xilligaasun baa laodhan qiimahaasun baa la odhanayaa bixi lianna wakti kasta wuxuu ma'muur ku ahaa inuu shaygan celiyo xilligaa uu labada boqol marayey wuxuu ku amranaa inuu iska celiyo dabeedna bacdamaaba u celin waayo labadii boqol unbaa dusha ka saaran oo waxba hoos uga dhici maayaan ilaa tacadurlmili ilaa min waqti lqasb ilaa tacadurlmili walow naqala hadduu rabo almaqsuuba shaygii uu dhacay la dhacay almithliya ayuu ilaa beledin aakhara u rabay falilmaaliki ninkii maaligan ahay wuxuu leeya yukalifo inuu ku mashaqeeyo raddahu inuu soo celiyo wa an yuaalibahu inuu ka doono bilqiimati qiimo inuu ka doono filxaali waktigaana wuu leeyahay faidaa raddahu marka uu soo celiyey maqsuubkii raddaha isna qiimihii ayuu celinayaa waxau sheekhu leeyahay ninkii qaasibka ahaa ee waxan dhacay ayaa maqsuubkii misliga ahaa shaygii uu dhacay ee misliga ahaa ayuu rabay beled kaluu geeyo intuu halkanba kala tegay hargeysada ka dhaco ceergaabuu la tegey falilmaaliki ninkii maalig ahay shaygan laga dhacay wuxuu leeyahay an yukalifahu raddahu inuu ku mashaqeeyo uu yidhahdo ii soo celiyo adugu cergaabo intaad ka soo celiso halkaa igu keen inuu yidhaahdo waxaa kaluu leeyahay an yuaalibahu maca dalik isagoo arrintaas soo celintaana ka dalbaya inuu ka doono bilqiimati fi lxaal inuu hadda yidhaha qiimihiisiina shayga ii dhig iina soo celi qiimihiisiina hadda ii dhig ayuu leeyahay oo markaa maxay noqonaysaa shayga ii soo celi qiimihiisana hadda ii dhig shayga qiimaha ah ama qiimaynta la kala qaata ayaa laba qaybood ah mid waxaa la dhahaa faysuula midna waxaa la dhahaa xayluula faysuula waxa weeye waa mid lagu kala dhaqaaqayo waa qiimayn lagu kala dhaqaaqayo faysuula la yidhahdaa midna xayluula la yidhaahdaa lagu kala dhaqaaqi maayo e waxa weeye waa nooc yar rahan oo kale ah waa nooc yar rahan oo kale ahoo iminka markuu leeyay waar shayga iga ceragaabay iga soo celi qiimihiisiina hadda idi qiimahani wuxuu ka dhigan yahay uun sidii macno yar rahmaad oo kale oo waa xayluula wuxuu u dalbayaa xaq isagii milkigiisa uu kala dhex galay ayuu ayuu qiimaha u dalbayaa xayluula la yidhahdaa markaa wuxuu sheekuna leeyahay faidaa raddahu raddahaa faidaa raddahu markuu soo celiyo misaalkeeni ergaabo uu ka soo celiyo shaygii u dhacay raddahaa isna qiimibu iska celinaya odhaya ho haddaba lacagtaadina waa tane macnaha qiimayntaasina waa lilxayluula ee lilfaysuula maaha fain talifa haddaba hadduu dhinto fi lbaladi almanquul ilayhi beledkii loo raray buu ku dhintay taalabahu bilmili ayuu ka dooni fii ay lbaladayni shaa labada beledkooduu doono fain faqada lmila hadduu waaye qaramahu wuxuu ka magdhaman qiimata agari lbaladayni labada beled kooda badan qiimatan xagga qiim ahaan kooda badan qiimihiisu kaga magdhamanaya waxau sheekhu leeyahay shaygii uu raray ee halku ka dhacay uu ka kaxeeyey masalan ceerigaaboo kale u geeyey ayaa talifa fi lbaladi lmanquuli ilayhi beledkii uu geeyu u raray ayuu ku dhintay aalabahu bilmil hortu ninkii laga dhacay wuxuu ka doonayaa ninkii masalkii mar alla meeshuu kula kulma wuxuu leey shaygaygii soomaa dhicinoo ma dhimanin dee shaygii lamidka haa isii fii ay lbaladayni shaa labada beled koodii markaas uu doono ayaanu kaga dalbayaa meel alliyaaliye meeshii uu gaadhay ayuu kaga dalbayaa oo masalan inuu idhaa halkaa igu sii iyo inuu idhaa halkan igu sii mid walba uu leeyahay meel alle meeshuu ka helo labadii beled ee kaa uu ku dhintay iyo kii u ka dhacay ku doona ayuu kaga dalbayaa haddaba fain faqada almila halkanunbuu u socdaa misligii ayaa la waayay shaygii oo beledkii uu ka dhacay uu ka raray oo beledkii kale u raray ku dhintay ayuu masalkiisii waayey xusan buu waayo masalan beriis buu dhacay ama sankoroo lama baxayaba ama sharci ahaan ayaa loo waayo meel baabu yaallay lama gaari karayo ama lacagtii la siinayay buu ka badan yahay haddii shaygu xagga sharci ahaan marka la eegana amanu milihi lacagta la siinayo hadduu ka bato macduum baa laga soo qaadaa waxaan jirin oo kale hadday jiritaanka biyahaahi uu boqol shilin marayay oo shan boqol lagu taaro waad ka gebagabaysan kartaa mar haddii qiimihiisii la dhaafiye kal macduumin baa laga soo qaadaya waxaan jirin oo kale de masalkii ayaa la waayey qaramahu ninkii maalig ahaa wuxuu kaga magdhamanayaa qiimata agsarilbaladayni qiimatan labada beledkooda qiimo badan ayuu uga magdhamanayaa labada beledkooda qiimo badan qiimihiisa ayuu kaga magdhamanaya oo masalan waxaa lo odhan war halkan uu ka dhacayo halkaa gadbadan beriiskee uu dhacay ee wax lamidana la waayay iyabay ku qaalisan masale xaggaasay ku qaalisan tahay oo ay dhowr boqol ka maraysa halkana waaba wax yar taasunbaa markaa laga qaadaya leanna markuu halkaa joogay lafdiisa dee inuu kaga dalbaa buu lahaa bal waxay dhahay meel alla meel kastuu sii maray tuulo kastoo xataa la sii mariyey meel alla meelkiisuu gaahay halka ugu qiimo badan ayuu ayuu ayuu kaga magdhabanaya walow dafira hadduu ku guulaysto bilkaasibi buu ku guulaystay fii gayri beledi talafi dhimashada beledkeedii meelaan ahayn ayuu ugu guulaystay fasaxiixu saxiix waa wey annahu in kaana hadduu yahay laa mu'anata linaqlihi rariddiisa haddaanay qarash lahayn ka naqdi lacagtiiba weeyaane falahu muaalabatu bule bilmili inuu ka dalbo o ilaa haddii kale falaa muaalabata bilmili ma jirto yani muaalabo inuu masel dalbaa bale yuqarimuhu wuxuu kaga magdhamanayaa qiimata beledi talafi dhimashada beledkiisa qiimihiisa ayuu kaga magdhamanaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku guulaysto ninkii maalig ahay wax laga dhacay baa bilkaasibi ninkii kaasibka ahaaye wax ka dhacay ee miliga ka dhacay ayaa fii kayri beledin talafi meeshii uu kaga dilay ee wixiisii uu ku baabi'iyey beled aan ahayn ayuu ka helay shaygii miligaa uu dilay masalkiisina waa mawjuudo waa la helayaa bal waxa la eegi uun waxaan masalkaa hadduu is yidhaahdo ninkani qaado oo beledkaagii uu kaaga soo dhacay ku cesho inay qarash leedahay inaanay qarash lahayn markaa wuxuu leeyahay sheekhu qowlka saxiixi waxa weeye annahu in kaana laa mu'anata linaqli haddii aanay qarash lahayn raridda uu halkan masalka ka ra halkan uu ka helay raridda uu ka rarayo ee u raraya halkii lagaga soo dhacay haddaanay wax qarasho lahayn wadaalika ka naqdi waaba waxooga yaroo lacagaho ujeebada iska gashan karayo meeshuu lasii marayana waa iska aamin falahu muaalabatu bilmisl wuxuu leeyahay inuu masel ka dalbo maxaa yeelay midkoodnaba dhibaata uguma jirto midkoodnaba dhibaata uguma jirto waila wailaayo naqliga mu'ana ku jirta iyo qarasho dee waa raashino gaari in loo kireeyo dabeedna halaa kiro badan lagaga sii qaato ayay noqonaysaa falaa muaalabata bilmisl mudaalaba markaa ma jirayso uu masel halkan kaga doonaa masel inuu halkan kaga doono yaa shaygii shaygii la midka aysi ma jirto khaasibkuna inuu ku kalif idhaada qaado xaq uma laha isna lagu qasbi maayo maxaa yeelay dee qarash baa fuulaya iyo dhibaata kaga imanaysa qofkan isagu soo dhacay baa la doonaya inuu qarash garoobo waataynu xalay tilmaamaynay in ninkii kaasibkaa raddi lagu leeyahay shaygii inuu celiyo walow adcaafa qiimatihi shaygaa uu soo dhacay qiimihiisa boqolaadkeed baa ku tegaya shayga celintiisii haddaynu idhi masalkii markaa mudaalaba bilmisli ma jirto muxuu sameynay bele yuqarimu qiimata beledi tala beledkii uu ku dhintay ayuun baa la odhan qiimihiisa iska bixiyun baa la odhan iska bixiyun baa kaa la odhanaya dabeedna qiimahaasunbuu qaadanaya waa malmutaqawimu mutaqawimkii isaga miyaa fa yudmanu waxaa lagu magdhabaa biaqsaa qiyamihi qiimooyinkiisa ka ugu dheer min alkasbi ila talaf lagala soo gaaro wa fi litlaafi bilaa kasbin dilkii dhacla-aan biqiimati yowmi talaf ayaa lagu magdhabaa ee fain janaa hadduu waxyeellow geysto oo watalifa u dhinto bisiraayatin saamayn falwaajibu kawaaja alaqsaa ka dheer weeye ayda noqode waxau sheeku leeyahay miligii iyo mutaqawim buu inoo kala qali miligii wuu inoo soo sheegay dee mutaqawimowna waa wixii misli ka soo hadhay un ayaa mutaqawim la yidhaahdaa markaa haddaba miliga mutaqawimka isaga waxa lagu magdhabaa waa shaygii aan la miisayn ama aan la miisaamaynin isaga waxaa lagu magdhabaa biaqsaa qiyamihi qiimooyinkuu soo maray tii ugu dheerayd min waqti alqasbi ilaa waqti talaf xilliguu dhacay ilaa xilligii uu ka dhintay xaaladdu ugu qiimaha dheeraan baa la eegaya maxaa yeelay xilligaa ay qiimuhu kordhay masalan neef adhiya buu dhacay sanad buu masalan bishii ugu horreysay buu dhacay bishii ugu dambaysana shaygii wuu dhintay waxaa la odhan un qiimayaashuu maray maxaa ugu badnaa mar baale saddex boqol buu gaaray oo imikadan uu maray dhintayna konton buu marayy oo markii uu dhacayna siddeetan buu marayey mar dhexaa laakiin jirtay oo adhig waa dhacayoo uu saddex boqol gaaray waxa la odhaya xilligaa saddexda boqol uu gaadho un qiimihiisa bixi maxaa yeelay xilligaa uu saddexda boqol gaadhay khaasib buu ahaa laga doonayay inuu waxan celiyo celinna waa dee bedelkiisi u magdhabayaa markaa oo saddexdaa boqola wa fi litlaafi bilaa kasbin dilkii haddaba shay mutaqawima la dilo bilaa kasbin ayadoon la dhicin ayaabay gacantu kaaga dhacdo shay baaba markaa dhiba wax kaa gaadheen wixina waa wax mutaqawima yudmanu biqiimati yowmi talaf isaga maalintaa u dhintay ayuun baa loodhan muxuu marayay xilligaasunbuu ku magdhabaya maxaa yeele dee damaankiisa ka hor iyo kadib toona soomuu gelin ninkan magdhowgiisa ka horna kumuu jirin kadibna kumuu jirin markaa uu dilay unbu isaga magdhowgiisa soo galay xilliga uu magdhowgiisa soo galay muxuu marayun baa la odhanaya laakiin wuxuu idhi fain janaa hadduu waxyeello geysto shay mutaqawima oo ninkii maaligiisa gacantiisa ku jira ninkii ilaa gacantiisa ku jira ayuu waxyeello geysta masalan neef adhi ah oo ka soo qaad ninkii lahaa u hayso ayuu waxyeello u geystay qiimihiisuna boqol kun buu marayay watalifa dabeedna shaygiiba neefkii ariga ahaabaa wax layska wadwadaba oo la dadaweeyaba wuu dhintay bisraayatin saamayn iyo dhibaato kaga timi oo nabarkii hore loo geystay ayaanu u dhintay qiimihiisuna xilligan uu dhintay konton buu marayaa falwaajibu alaqtaa aydan waxa waajibaya markaa ka dheer un qiimaha dheer oo ah qiimaha boqolka ah ee kan kontonkuwa hadda marayay lagu qiimayn maayo maxaa yeelay gacantii caadiyadaydii xadgudubtay mar haddii sidaa kii dheera loogu damaanay dee itilaafkiina markaas in loo fiiriya iyadana waa kasii awlaysantay bay idhaheen walaa tudmanu lama magdhabayo alkhamru khamradii lama magdhabayo walaa turaaqu lagana daadin maayo calaa dimiyin gaalkaa dembigaha iska keen dhex jooga laga daadin maayo ilaa an yudhira shurbaha cabiddeeda inuu muujiyo mooyaane ow baycaha ama iibkeeda wa turaddu calayhi waana lagu soo celin in baqiyat ilcaynu hadday caynteedii sii joogto wakada almuxtaramatu khamrada muxtaramadiina waa kula mid idaa qusiyad min muslimiin haddii muslim laga dhaco waxau sheekhu leeyahay taashaa khamrada la yidhaahdo laba magdhabo ama muslim ha lahaado ama muslim yaanu lahaanin ama xurmo ha lahaad ama yay lahaanin maxaa yeelay wax qiimoy leedahay oo lagu qiimeeyaa ma jiro sida dhiigga iyo baktiga iyo waxyaalaha nijaasta ah ayuunbay la mid tahay waxa qiimo sharciga oy leedahay ma jirto ooba si aanay ulahayn sakuun kala iibsade waxoogaya kala siistaa yani sharcigu lacagtaa la kala lacagta markaa aada wax iibinayso eed lacagtaada bixinayso ama aada qof lacagtii qaadanayso waxaa la doonaya wixii muqaabal wax lagu gudbo waa inuu jiraa oo sharci ah wax lagu gudbo sharci waa inuu jiraa marka sharcigiina bahashan khamrada qiimo kumada agtiisa oo wax xaaraana weeye oo in la iibiya aanay banaanayn marka wax qiimoy leedoo laga celinaya ma jiro walaa turaaqu calaa dimiyin laakiin isaga khamriga laga daadin maayo gaalkaa dimiga ah ee ama ammaanka inoogu soo galay ama jizyada bixinaya ee inagu dhex jira laga daadin maayo isaga ilaa an yudhira shurbaha aw baycaha inuu dee isagu cabitaankeeda meelaha ula soo baxo dee burkaa lagaga dhufan hadduu meelaha ula soo baxo ama hadduu iibkeeda la soo baxo waa markaa iyada laga daadinaya maxaa yeelay arrintaa dee haddii bilaad alislaam laga muujisto fudaydta islaamnimada la fudaydsanayo ayay la mid tahay wa turaddu calayhi in baqiyat alcayn waana lagu celin haddii waxoogay dhalooyina laga soo qaado gurigii ay ku jireen waa lagu celin hadday caynteedii ay joogto oo waxa lona iska siiya leanna waxaan dee iyaga iska wadwata mar haddaanay inagii inoolala soo baxayn karaybin cidna inaga fasahaadinahaynin dee dadkana aynu ammaan siinay oo aynu caqdi inaga dhexeeyo meelihiina iska watabaa loodhaya lakiin hanoo soo bixinoo waa laga soo qaaday ciddii ka qaaday wakada almuxtarama khamradii muxtaramada ahayd ayana waa la celin haddii ay baaqi tahay idaa qusiyad min muslimin haddii muslim laga dhaco oo khamrada yani muxtaramadiina waa maxay khamrada muxtaramadii waxaa la yidhi waa ta marka hore aan khamr ahaan looga jeedin nin baa waxoogay casiir yar buu iska qooqoosanayo iska khamiirsanayo isagu marka aba ku yar macaanaadunbuu lahaa khamriunba isu rogtay oo khamrinimo markii hore ugama jeedin markaa muxtaramaa la yidhahdaa khamradaas waxoogay xurmaaday khamradaa muxtaramada bay dhaheen haddii muslim laga dhaco oo muxuu ku falayaa haddaba haddii bal marka hore aanu uba jeedin khamranimo asay khamro noqotay maxaa loogu celin ku fali waxay leeyihiin dee xaq muxiskale inuu isaga haysto si ay khal ugu noqoto hadduu dhan waa iska sii haysanaya markii horena ulama jeedine khal baan ka doonaya inay i noqoto dee waa loo ogol yahay waa laysaga diin waa loo celin weeye wal asnaamu sanamyaalkii iyo waalaatulmalaahi ciyaarta aalaabteedii laa yajibu ma waajibayo fii ibdaaliha burinteeda shay-un shaynaba ka waajibi maayo wala safaasixna waxaa nahaa laa tugsaru la jebin maayo alkasra alfaaxish jab foolxun bale tufsalu waa la kala saari litacuuda si ay u noqoto kamaa qabla taaliifi isugeynta ka hor siday ahayd fain cajaza almunkiru kii wax diidayay ayaa wuxuu kari waayey can ricaayati hada alxad xadkaa dhowridiisa ayuu ka cajiyay limanci saaxibilmunkari munkarka kii lahaa ayaa u diiday abطalahu wuxuu u burinayaa kayfa tayasara si kastoo u fududaata ayuu ku burinaya waxau sheekhu leeyahay sanamyaalkii mid un baa halkan iska qorqortay sanamyaalo iska dhigtay waalaatulmalaahi iyo waxyaalaha miisiga iyo kamanyaalka iyo waxaa lagu ciyaaree lagu dheeree lagu soo jeeda ee xaaraanta ah laa yajibu fii ibطaalihaa shay-un haddii la burburiyo oo bug iyo bamta laga saaro oo cardaaduqaal laga sameeyo waxba ka waajibi maayaan maxaa yeele manfacadeedu muxarama weeye shay la qaabilinaya ma jirto asaxna waxa weeye buu leeyay marka la suulinayo waxaan la burburinayo laa tugsaru alkasra alfaaxish cardaaduqaha laga dhigi maayo e leanno haddii waxaa laba arrimood baa la sheegaya haddii hay-adan qaabkan ay imika muxarabnimada ku noqotay laga saaro oo la kala saar saaro dee maal bay ku noqonaysaa qofkii maal bay u noqonaysaa marka yaan la burburinin burbur fool xun maxaa la samaynayaa bal tubsal waa la kala saari oo mirqinkiina meel ku jira iyo musbaarkii meel ku jira iyo waayirkiina meel ku jiraba gaar baa loo saari oo loo dhigi litacuuda kamaa qabla taaliif si ay ugu noqoto isugeynta ka hor siday ahayd say ahayda shay walba si dhinaciisii hala ysugu saaro si markaa dee maalnimo ay u noqoto oo dadkii ay u maalaysaan wixii ay bal wuxuga heli karaan oo ay uga iibsan karaan haddaba fain cajaza almunkir kii isagu waxaan inkirayey ee diidayey ayaa wuxuu kari waayey can ricaayati hada alxad xadkaa aynu idhi ha u buriyo buu kari waayey oo muxuu kari waayey kala saarsaarkii buu kari waayey maxaa yeele limanci saaxiibilmunkari dee kii munkarkan iyo isagu waxaan iyo tumanaya ee watay ayaa dee halkiisa burkiisa la taagan markaa intaad u fadhiisato oo dismis u qadatood midba mid u kala saarto kugu suurta geli mayso dee madaxuu ku qarxinaya maxaa la yeelayaa markaa abtalahu kayfa tayasar wuxuu u burinayaa buu leeyay si alla sidii u suurto gashaa dab xataa hadduu ku qaban karo intuu badra ugu sheego dab ku qaban karo waa ku qabanaya waana yidhahdeen dee suldada iyo maamulka ayuunbaa arrinkaale bay yidhaahdeen hayre sharci ahaan marka laga hadlayo ama dee sharci ahaan waxaan dawladda iyo maamulka loo dhisanaya gebigeeduba waa inay munkaraadka ay dadka kala dagaalamaan ooy tuugta ka qabato ooy kaasibiinta ka qabato oo ay xuduudda og oo ay ki-aadka ogaan maamul marka iyo dawlad la dhisanayo xukunka islaamka ujeeddadaasaa looga jeedaa marka ayadiibaaba waxaan dee uba taagan oo wax kalaba qabanaynin haddii laga seexdana oo wixii bay isbedelaan oo iyadii ay xumaantiiba noqotana dee kutubta iyo culammadu waa ka hadleen waa la magdhabayaa manfacatu daari daarta manfacadeedii waa la magdhabayaa iyo walcabdi addoonkii manfacadiisa iyo wanaxwihimaa wixii labadooda la mid ahaa bitafwiiti tegsiin iyo walfawaati tegid fii yadin caadiyatin gacan oo xadgudubtay ay ku tagto walaa tudmanu lama magdhabayo manfacatu lbudci farjigii manfacadiisa lama magdhabayo ilaa bitafwiitin tegsiin mooyaane wakadaa waxaa la mid ah manfacatu badani lxori xorka jidhkiisa manfacadiisuna waa kulamid sidaa saxiix haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay masalan qofku marka uu wax dhaco shaygaa manfacadiisii waa la magdhabayaa sida loo magdhabayo cayntiisiiba oo masalan hadduu daar dhaco iyo haddii uu addoon dhaco manfacadii iyo waxtarkoodii waa la magdhabayaa ujratul-mathal waxa la midkaa wixii mushqaayadooda ay ahayd baa lagu magdhabayaa kaadoonka iyo daarta iyo wixii la mida wax alliyaal iyo wixii manfaco la kiraysto waxtar wax laysku siiyo oo muqaabilla wixii leh oo dhan manfacadoodii waa la magdhabayaa masalan waa kitaab la daaracanayo la kala kiraysto waa daabad masalan la fuulayay iyo baabuur waxa la yaariyo waxaasoo dhan manfacadooda waa la magdhabaayo labadu waa lagu magdhabaa bitafwiiti walfawaat tagsiin iyo tegid tagsiin la tegsiyey iyo tegid ay ku tegeen gacan caadi ahoo xadgudubtay markaa tafwiid waxa weeye masalan markuu manfacadii isagu oofsado ee masalan uu daartii isagu galo addoonkii uu ku shaqaysto kitaabkii uu daalacdo daabadii uu fuulo ee uu isagii sidaas manfacadii u oofsado tafwiid weeye fawaadkuna waa isaga oo aan waxba arrimahaa ka samaynin daar buu dhacay qufluunbuu ku taagay addoonkii meel uunbuu iskaga xidhay kitaabkii siduu soo qaatay meel buu iska dhigay waxba kamu isticmaalin markaa ogoobay manfacadii gacantiisii unbay ku tagsay ee isagu muu tegsiinin oo manfacadii muu oofsanin markaa sidaas ayay ka